munaasabadan ayuu ka qalan badela daayeen ardayda dhammaysatay fasalka siyeedaad ee dugsiga hoose dhexe ee gabdhaxaad oo laga qabadaya deegaanka gabdhaxaad ee hoose kooyawa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka barya welibana munaasabada ku qeyb galaya maamulka iskuulka waalidiin macalimiin dhalinyaro arday iyo qeybo shil duban ee bulshada maamulka iskuulka gobdhaxaad cabdulaahi xasan cumar iyo ku warbi marxaladihii uu saahamaray iskuulkuna xafladu daaran tahay maamuuska iyo sogootinta qalinjebinta fasalka sideedaad iyo sidoo kale waxaa ku lamaan maamuuska iyo darajaynta ardadii kaalmaha ka galay imtixaankii kalka labaad kalka koowaad ee sanadugsiyaadka dugsiga hoose dhexe oo kabdhaxaa sanad dugsiyaadka xafladan aadka u quruxda badan waxaan rajaynayaa insha allah inay noqon tii ugu horeysay insha allah waan ilaahay ka rajaynayaa ee ardada waxawey dadaasha la muujiyo micnahooda la muujiyo baan insha alla ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaya haddii alla boorinayaa ardada maanta aan ka muuqan kaalmaha in tartankii uu taagan yahay waayo ardada maanta horteenna fadhidaa iyagu ma aha kuwa mar kasta imtixaanka kaalmaha gala laakiin waxay ku mutaysteen dadaalkoodii ay galeen idinkana waxaan rajaynayaa insha allah inaad ka masayrtaan oo dadaalkaas sidoo kale idinkuna aad samaysaan haddii la ayaan ilaahay ka rajaynaya ballaaran u celinayaa ururka isxilqaan dhallinyarada miidda ah ee magoolka ah aad bay u mahadsan yihiin runtii xusuustayda waxaana ku midee marti sharaftae ku qeyb galiyay munaasabadu ayaa ardayda kabogaaday iyo dadaalshayo intu ku sii wadana arday qalin jabinaysa dugsiga waxbarashada asaasigaa dhammayseen waxaa idin sugaya imtixaanka santarayska ama imtixaanka loo dhan yahay imtixaankaasi waxba imtixaanada kale kaga duwanaa laakiin dadku waa ka baqaan baqdiin iyo dhidid iyo buuggo kaa gogo iyo qaligo kaa gooyo waxaa lama rabo waxaa la rabaa inaad si dega ku gasho waxaad la gelaysaa ardada maaragtay ilaa baargaal ilaa iyo geeska kaleeto puntland baa hal mar la wada gelaya ilaa laba iyo toban kun oo arday baa ka mid tahay manhajkuna waa isku mid meel kastoo ay joogto manhajka dugsiga dhexe waa noo dugsan yahay hoose waynu ku dhaqannay isaga kii dugsiga dhexe insha alla sanadka cusub soo socdaa kii sarena waa shaqeeyey manhajkuna waa isku mid keliya waxaa laysdheeraya dadaalka marka waxa ardaha kula talinaya imtixaankaas waa ka fudud imtixaanka macalimiinta ka qaadaan laakiin wuxuu la mid yahay ri harag shabeel loo geliyay soo ka biqi mayso shabeel moys marka hore haddaa ka qaadona ri baa soo baxaysa marka imtixaankaasi ha isku dhibin